بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan ku soo jirnay mowduuceennii yaan ka digtoonaanaa oo taxanaha ahaa maanta waa qeybtii shanaad haddii alla yidhaahdo weli shaydaankii iyo arrimihiisi yaan ku jirnay maanta haddii alla yidhaahdo waxaan wax ka taaban doonaa shaydaanku qalbiga bani aadamka iyuu weerar ku yahay oo uu dhibaato gaarsiiyaa dhibaatadaas marka maxaa lagu cilaajiyaa maxaa lagu daweeyaa ibnuqayim kitaabkiisa iqaadatulahfaan yuu si fiican arrintaa uga hadlay waxbaan kasoo qaadqaadan doonaa haddii ala yidhaahdo wuxuu leeyahay qofkii qur-aanka iyo sunnada u fiirsada wuxuu helayaa shaydaanka iyo dhagartiisa iyo in lala dagaalamo ka hadalka uu qur-aanku ka hadlaayo aada bay uga badan tahay inuu ka sheekeeyo qur-aanku nafta bani aadamka maxaa yeelay nafta xun waxaa lagu sheegay alla qowlkiisii ahaa ina nafsa la amaaratun bisuu naftu waa mid farid badan xumida waxaa lagu sheegay allawaama waa mid dagaasha qofkeeda ama saaxiibkeeda oo alla uu yihi walaa uqsimu binafsi lawaama waxaan ku dhaaranayaa nafta saaxiibkeeda dagaasha waxaa kaloo naftii xumeyd lagu sheegay yuu leeyahay alla qowlkiisa uu yihi wanaha nafsa can ilhawa yani qofkii horjoogsigiisa alla uu horjoogsanaya ka cabsada oo ka yaaba oo naftina ka reeba hawadeeda marka naftii hawadeeda raacda iyo waxa ay jeceshahay waa naf xuntaasi laakiin qofkii naftiisa ka reeba hawadeeda waa qofkaas waa uu hagaagsan yahay marka naftii meelahaasa lagu sheegay saddex maarat aayadood uu tilmaamay laakiin shaydaanka dhowr meelood baa lagu sheegay buu leeyahay suurad kaamilaana si gaara uga hadasha qul acuudu birabbi innaas maliki innaas ilaahi innaas min shari lwaswaasi alkhannaas aladi yuwaswisu fi suduuri اnnaas min aljinnati waannaas suuradaasuu ka wadaa suuradaasuu ka wadaa marka kadigidda alla uu ka digay shaydaanka oo addoomihiisa uu u digay aada bay uga badan tahay oo shaydaanka uu ka digaayo aada bay uga badan tahay kadigidda uu ka digay nafta wuxuu leeyay marka maxaa yeelay sharta iyo fasaadka naftu ay leedahay waxay ka dhasheen waswaaska shaydaanka shaydaanku marka nafti isagaa maaragtay saaran oo maaragtay wax ku qarsada oo ay ateecdaa buu leeyahay allana wuxuuna faray inaan ka magan galno shaydaankii marka aan qur-aanka akhrinayno iyo marar kaleba inaan ka magan galno sababtun waxay tahay baahida aan u baahannahay iyo inaan aada ugu dhib qabno inaan aada macnaha ugu baahi qabno inaan alle ka magan galno shaydaankii maana nala farin buu leeyahay inaan naftii alle ka magan galno hal marna nalama farin waxaa la sheegay in laga magan galo alle shart ay leedahay naftu sidii xadiidkii khudbat ulxaaja waxaa ku jiray wanacuudu billaahi min shuruuri anfusinaa wa min sayi-aati acmaalina waxaan alle ka magan gelaynaa nafafyaalkeena shartooda iyo camalkeena xun yaan ka magan galaynaa alle rasuulkuna sala alla alay slama naftii iyo shaydaankiiba in laga magan galo xadiid uu isugu keenay baa jira xadiidkii tirmidi iyo keyrkiis ay wariyeen tirmidi waa saxiix uu yiri sheekh albaanina kusoo arooriyey silsila saxiixa abu hureyra yaa wuxuu leeyahay abubakr sidiiq yaa wuxuu yiri yaa rasuula allahi callimnii shay-an aquuluhu idaa asbaxtu waidaa amsaytu waxaad i bartaa rasuulka allow wax aan ku hadlo marka aan waabariisto iyo marka aan maaragtay galabtii gaaro qaal wuxuu yihi qul waxaad tidhaahdaa allahuma caalim algheybi waashahaada faatir asamaawaati waalard raba kuli shayin wamaliikah ashhadu an laa ilaaha illaa ant acuudu bika min shari nafsi wamin shari shayطaani washirkih waan aqtarifa calaa nafsi suu-an aw ajurahu ilaa muslim qulhu idaa asbaxta waidaa amsayta waidaa akhadta marjacak wuxuu leeyahay waxaad tidhaahdaa allow allahayow kii qeybka iyo shahaadada ogaayow yani waxa maqan oo naga maqan oo cilmigooda uu naga maqan yahay ama aanan arkaynin oo annaga dareenkeenna ka qarsoon iyo waxaan u jeedno intaba allihuu cilmi badnaayo oo isaga wax ka qarsoona aanay jirin faatira asamaawaati waalardi samooyinka iyo dhulka kii abuurayow raba kulli shayin oo maliikah wax walba kii isagu maaragtay hantay oo lahaa oo maamulayay oo dabaraayay oo ku tasarufayey boqorna u ahaa ashhadu an laa ilaaha illaa anta waxaan ka mara kacayaa oo aan ictiraafsanahay oo aan qirayaa ku xaq lagu caabudo inuusan jirin adiga ma ogiye acuudu bika min shari nafsi allow adaan kaa magan galay naftayda sharteeda wa min shari shaytaani wa shirkih shaydaanka shartiisana adaan kaa magan galay iyo shirkigiisa ee macnaha shirkiga lagu dhaco sharakihina waa la wariyey macnaha waa waxa uu dadka maaragtay ku jilaabto oo shabaagta u dhigto waay shaydaanku allow adaan kaa magan gala yaad leedahay qeybtan dambe xoogaa xadiidka ma xoog badna waan aktarif calaa nafsihi suu-an aw ajurahu ilaa muslim inaan nafteyda xumo usoo jiido amaan qof muslimoo kale ee dhib usoo usoo jiido macno ahaan waa wax saxoo wanaagsan laakiinse xadiidka riwaayo ahaan iyo xoogaa ahlucilmigu ay yihahdeen qeybtaasi ma ma sax ma ahan alla wuxuu yihi faidaa qara'ta alqur'aana fastaciid billahi min ashaytaani alrajiim inahu laysa lahu sulطaanu cala aladiina aamanuu wcalaa rabbihim yatawakkaluun inamaa sulطaanuhu cala aladiina yatawallawnahu waladiina hum bihi mushrikuun haddii aada qur-aanka akhriso oo aada doonto inaad qur-aankii akhriso alle ka magangal shaydaankii naxariistii alle laga fogeeyey inahu shaydaanku laysa lahu sulطaanun cala aladiina aamanuu wax xujaa kuma laha dadka muminiinta ah ee iimaankooda ka dhabeeyey wacalaa rabbihim yatawakaluun rabbigoodna tala saarta wax xujaa kuma laha inamaa sulطaanuhu isaga xujadiisa iyo maaragtay tasaludkiisu wuxuu ahaaday cala aladiina yatawallownahu kuwa asaga ka weli dhigta waladiina hum bihi mushrikuuna ee asaga maaragtay cibaadadii wax la wadaajiya marka marka alla uu yiri fastaciid billaah yani alla magan gal alla cusko alla xoog ka raadso marka asalka marka ereygaasu waa in maaragtay wax la magan galo loona dhowaado taasaa asal u ah marka alla wuxuu maaragtay na faray inaan shaydaankii isaga ka magan galno marka aan qur-aanka akrinayno sababtuna waxay tahay qur-aanku waa caafimaad wixii qalbiga maaragtay ku jiray buu maaragtay caafimaad u yahay wixii shaydaanku dadka qalbigooda uu kusoo tuurayey ee waswaas ah iyo shahawaad wax maaragtay xunoo la jeclaado ama wax xunoo la doono naftu ay doonto intaba qur-aankii daawo u yahay marka shaydaanku wixii uu raadahay oo nafta ku reebay yuu qur-aankii dawo u yahay marka waxaana la faray in cudurku meeshuu ka imaanayey ee asalka u ahayd ee uu kasoo burqanayey inaan macnaha iska ciirino oo maaragtay ee qalbigii aan ka fogeyno si dawadu ay u hesho meel maaragtay saafi ah oo wax ka hor imaanaya aysan jirin marka dawadii marka qalbiga way soo gaaraysaa iyadoo wax maaragtay mucaarad ah ama maaragtay liddi ku ah aanay jirin dawadii marka si wanaagsan bay maaragtay faa-iido u keenaysaa oo waa lagu caafimaadaya qur-aankii sidoo kale qur-aanku maaragtay waa meeshii laga helayay hanuunka iyo cilmiga iyo khayrka qalbigu meesha uu ka helayay hanuunka iyo cilmiga iyo khayrka waa qur-aankii sida biyuhuba ay macnaha abuurka iyo waxa soo dhalanaya ay maaragtay asal ugu yihiin oo biyaha aan looga maarmino ay lama horaan ugu yihiin shaytaankuna waa naar gubaysa waxaa soo dhalanayay midba midku ka horeeyo wixii soo dhasha wuxuu doonayaa inuu gubo oo baabi'iyo markuu dareemo in qalbiga khayr ku soo dhashay wuxuu ku dadaalaa suu khayrkaas u fasaadin lahaa oo u gubi lahaa marka waxaa la isfaray in alle laga magan galo shaydaankii si aanu kaaga fasaadinin oo aanu kaaga hadlaynin wixii maarata aada qur-aanka ka heshay oo faa-iido ahaa sidoo kale malaa-igtu way usoo dhowaataa qofka qur-aanka akrinaaya qur-aan akhriskiisana waa ay dhegeysataa oo waxaa ansaxday sidii maaragtay muslim uu wariyey in usayd ibnu xudeyr oo saxaabadii ajilada ahayd ka mid ah oo reer ansaareed ahaa markuu qur-aanka akrinayay wuxuu arkay wax sida buur oo kale ah oo haddana ama maaragta daruur oo kale ah oo haddana faynusyo iyo wax nalal u eg iyo ay ka dhex muuqdaan markaasa rasuulku wuxuu u sheegay sal alla ly slama taasi waa malaa-igtii buu yiri waa malaa-igtii ayuu yiri rasuulku sal alla ly slama shaytaanku marka malaga waa uu kasoo horjeedaa cadowna waa u yahay marka qofkii qur-aanka akrinayay waxaa la faray inuu alle ka dalbo inuu ka fogeeyo cadowgiisaas si macnaha malaa-igta ay meesha u timaado ila malaa-igii shayaatiini meel kuma wada kulmaane sidoo kale shaytaanku qofkii qur-aanka akrinayay dagaal xoog luhu kusoo qaadaa si uu uga mashquuliyo maqsuudkii qur-aanka laga lahaa maqsuudka qur-aanka laga leeyahay waa maxay in lagu tadaburo oo maaragtay aada loo fahmo oo la ogaado waxa alla uu kaa doonayo shaytaanku marka wuxuu ku dadaalayaa inta tabartiisa ah inuu kala dhex galo qofka qalbigiisa iyo maqsuudkii qur-aanka laga lahaa marka qofkii ku intifaaci maayo intifaaci loo baahnaa inuu qur-aanka ku intifaaco markaasa waxaa la faray intaanu qur-aanka bilaabin marka uu qur-aanka bilaabi rabo oo akhriskiisa gelayo inuu alla ka cawdu bilaysto shaytaankii oo shaytaanka alla ka magan galo sidoo kale qofka qur-aanka akrinaya alle ayuu la koodayaa hadalkii alle ayuu kula koodayaa yani alluu hadalkiisii kula koodayaa allana ma dhageysto wax ma dhageysto sida uu u dhageysto nebi qur-aankii akrinaya oo maaragtay codkiisii qurxinaya yani korna u akrinaya qur-aankii shaytaankuna waxa uu jecel yahay waa maxay waa heesaha iyo wixii la halmaala markaasaa qofkii qur-aanka akrinaya waxaa la faray inuu maaragtay shaytaankii iska ceyriyo oo uu maaragtay ka cuudibileysto marka uu alle la koodayo oo allana haddii qur-aankii aada akrinaysa uu dhageysanayo marka nebiga akrintiisa haba jeclaado ile ambiyadu maaragtay iyagu waa ka xoog badan yihiin xoogaa maaragtay dadka kale maadaama ay waxyi iyo uu kusoo dege eh laakiin qofkii kale oo qur-aanka akrinayaan sidooda sidoo kale alla waa uu waa u dhageystaa sidoo kale shaytaanku wuxuu ka shaqeeyaa inuu tashwiish iyo shuush uu kaa geliyo qur-aankii oo uu maaragtay khalkhal kaa geliyo oo carabkaadii macnaha uu xataa qur-aankii soo qaban waayo ama fahamkiisii uu tashwiisha uu kaa geliyo marka haddii shaydaankii marka uu meelaha kasoo aga dhowaado dhibkaas unbaa kasoo gaaraya qofka oo qofka uu maarata uu ku dhibtoonaya marka waxaa aada muhiim u noqotay in alle lama- laga magan galo shaydaankaas sidoo kale shaydaanku wuxuu aada ugu dadaalaa inuu insaanka ka mashquuliyo khayrka hadduu qofku uu damco inuu khayr sameeyo shaydaanki waa soo dhex galaa marka meesha oo hadda rasuulka sal lla ly slam yaa wuxuu yiriba ina cifriita min aljinni tafallata albaarixata yuu yihi calaya yani waxaa yani igu soo fakaday mid madax adag oo jinniga ka mid ah waa shaydaan liyaqtaca calaya salaatii si uu salaadeydii u gooyo oo cabsigelin iyo wax noocaas oo kale uu sameeyey xadiis qaarkood waxay sheegaysaa inuu dab iyo wax saas oo kale la soo orday xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyo abu hureyra laga wariyey marka mar alla markii waxa uu qofku uu sameynaya ay yihiin wax aada qofki u anfacaya oo allana uu jecel yahay shaydaanku inuu marka shuush iyo tashwiish uu geliyo aada buu ugu dadaalaa oo oo qofka uu ka weeciyo meesha imaam axmedna wuxuu weriyey xadiidkii sabra ibn abilfaakih inuu rasuulka maqlay sal l slam isagoo leh shaydaankii qofka bani aadamka ahaa jid kasta waa uu u fadhiistay markuu soo islaamayay jidka islaamku u fadhiistay oo wuxuu yidhi atuslimu watadaru diinaka wa diina aabaa-ik waryahan islaamkii waad gelaysaa markaasaad aduu diinkaad haysan jirtay iyo diinka aabbayaalka faraha ka qaadaysaa marka ariiqi islaamka markuu qofku marka inuu soo islaamo rabay macnaha uu ka hor imaanayo wuxuu leeyahay miyaad soo islaamaysaa oo diinkaadii aad haysan jirtay oo aad weligaa ku taagnayd iyo diinkii aabbayaalkaa miyaad ka tegaysaa oo soo islaamaysaa markaasaa qofkii caasiyey shaydaankiio waa uu islaamay kadib haddana wuxuu u fadhiistay ilaa hijro iyo yaa laisku waajibiyey waqtiga rasuulka sal l slama qofku hadduu diinkiisa muujisan kari waayo ama ku dhaqmi kari waayo oo loo diido inuu haajiraa waajib bay ku tahay oo hijradu maarata ma dhammaato laakiinse mid aada u qiimo badan bay ahayd oo waajibnimo gaar ah maaragtay la isku waajibiyey waqtigii rasuulka sal slam uu noolaa marka qofku hadduu inuu soo haajiro damco wuxuu leeyahy atuhaajiru watadaru ardaka wa samaak war meesha aada weligaa ku nooleyd iyo dhulkaadi iyo cirki miyaad macnaha yani kaa sareeyey meesha aada weligaa ku noolaan jirtay miyaad kasoo tegaysaa buu leeyahay hadduu marka qofki uu shaydaankii caasiyo oo uu soo haajiro haddana dariiqi jihaadku u fadhiistaa waa maaragtay jihaadu nafsi walmaal sida ibnuqayim uu leeyahay markaasu wuxuu leeyahay ma dagaalkii baad gelaysaa muslimka maaragtay lagu difaacay oo maaragtay dulmiga laisaga celinayay wuxuu leeyahay miyaad dagaalamaysaa markaasaad aada dhimanaysaa markaasaa haweentaadii la guursanayaa oo xoolahaadii la qaybsanaya marka xadiidka imaam axmed iyo nasaa-i baa wariyey iyo tabaraani ibnu xibbaanna waa saxiix buu yiri sidoo kale waxaa waa saxiix yiri ciraaqi ibnu xajarna waa xasan buu yiri sheekh albaanina silsila saxiixuu ku sheegay xadiidka shaydaanki marka dariiq kastoo khayra qofkii waa uu u taagan yahay mujaahid wuxuu yihi maa min rifqatin takhruju ilaa makata ilaa jahaza macahum ibliisu mila cidatihim wuxuu ku leeyahay qolo qolo ma jirta buu leeyahay maka matalan inay yani cibaado u aadan rabto matalan ilaa haddii ay jiraan shaydaanku wuxuu ku daraa ibliis wuxuu ku daraa tiradooda oo kale oo shayaatiina si ay cibaadadooda maaragtay tashwiish uga geliyaan ibnu abi xaatim baa marka tafsiirkiisa ku wariyey marka shaydaanku marka jidadkii buu kuu taagan yahay gaar ahaan markaad qur-aanka akrinayso markaasa addoonkii waxaa la faray inuu maaragtay shaydaankii uu la diriro shaydaankii jidgooyada kuu sameynaya inaad la dirirto oo aada alla ka magan gasho yaa lagu jideeyay adiga si aad dariiqaadi ugu socoto sida qofka musaafirkaaba haddii maaragtay kuwa eh, jidgooye sameynaya ay ka hor yimaadaan uu maarata ugu mashquulo siduu isaga leexin lahaa si uu dariiqiisa ugu socdo sidoo kale eh, shaydaankii alle laga magangelaya marka qur-aanka in la akhriyo la rabo waa calaamad iyo maaragtay eh, cunwaan in waxa ka dambeeyaa magangelkaas shaydaanka alle laga magangelaya uu yahay qur-aankii lala imaanayey qur-aankii la akhrinayay marka hadalka hadal kale oo caadi ah in acuudu billahi min ashaytaan rajiim lagu bilowdo mashruuc ma aha mashruuc ma aha wax la jideeye maaha marka eh, shaytaankii oo alle laga magan galaa waxay hordhac u tahay iyo baraarujin qofkii maqlayay in waxa ka dambeeya ay yihiin qur-aankii la akhrinayay marka qofku hadduu maqlo acuudu billahi min ashaytaan arajiim wuxuu u diyaar garoobaa inuu hadalka alle maqlo saasuu asal ku ahaa kadibna qofka haddaan lala joogin xataa inuu acuudu billahi min ashaytaan arajiim u yiraahdo xikmooyinkii faraha badnaay oo lasoo sheegay yaa ku jirta iyada lafteeda marka mashruuc bay u tahay xataa haddaan lala joogin marka faa-iidooyinkaas yaa maaragtay magangelka alla- laga magangelaya shaytaanka marka la qur-aanka maaragtay la akhrinayo faa-iidooyinkaasa ayaa ku jira iyo kuwo kaleba wabillahi towfiiq